barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo barka aroornimo ee wakhtiga washington d c waana maalin khamiis ah tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobadaanu idinku hayna idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan dhibaatada ay la kulmaan waalidka ay carruurtoodu tahriibaan adu muddo inbilana wuu maqnaayo waa lala'aa meel alle meelu jooga waa la'ay markii bishii saddexaadna wuxuu ka soo hadlay libiyu ka soo hadlay markuu ka soo hadlay lacag wixii ay ku xukmeen koob iyo toban kun oo dollar baydaan koob iyo tobankii kun baa loo diray adu dhowr bilood baa loo kala dirdiray sidii loogu helay marka adu bishii sagaala tobankeegiibaa aniga la hadalkiisa iigu dambaysa xataa meel uu ku sugan yahay ma caddayn karo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso lagu siiyey tababar caafimaad oo la xidhiidha suuxdinta iyo dawaynteeda heesihii ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijkeenna
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
ganacsatada yaryar ee gobolka californiya ayaa ka biyadiiday xayiraadaha cusub ee gobolka lagu soo rogay si loo yareeyo faafitaanka xanuunka covid sagaaliyo toban mulkiilayaasha qaar ka mida makhaayadaha timajarayaasha dukaamada iyo goobaha laysku qurxiyo ee ku yaala magaalooyinka ugu caansan gobolka californiya ayaa sheegay inay muddo dheer ku jireen xayiraadihii lagu soo rogay bishii marj ee sanadkan taasina ay dhibaato dhaqaale soo gaadhsiisay xilligan oo lagu jiro munaasabadaha ciidda masiixiga iyo sanadka cusub oo ay filayeen in ganacsigoodu dhaqdhaqaaq helo oo ay xoogaa ka soo kabtaan dhaqaale xumadii soo food saartay bilowgii sanadkan ayaa haddana lagu soo rogay xanibaado cusub mas-uuliyiinta degmooyinka qaar ayaa soo saaray amaro lagu xidhayo goobaha maqaaxiyaha iyo meelaha layskugu yimaado cuntooyinkana lagu iibsan karo oo keliya qaab onlinea ama guryaha layskugu geynayo mulkiilayaasha ganacsatada yaryar ayaa ka soo horjeestay xayiraada la saaray dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo shaqada meheradaha dalkan maraykanka ayuu xanuunka covid sagaal iyo toban saameyn baaxad leh oo dhaqaale iyo mid nololeedba ku yeeshay tan iyo horaantii sanadkan labada kun iyo labaatanka ee haatan sii dhammaanaya hunter biden oo ah wiilka madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacadii sheegay in xafiiska xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka delaware uu bilaabay baaritaan ku saabsan arrimaha canshuurihiisa bayaan uu soo saaray ayuu hunter biden ku sheegay in arrintani uu dhab u qaadanayo balse uu ku kalsoon yahay in dib u eegis cadaalad ah oo kiiskani lagu sameeyo ay bannaanka soo dhigi doonto sida uu u maareeyay canshuurihiisa oo uu ku tilmaamay mid sharci iyo munaasib ahba guddiga xilliga kala guurka ee madaxweynaha la doortay jo biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in biden uu wiilkiisa si qoto dheer ah uu u gufaanayo kaasoo u adkaystay bay yidhaahdeen weeraro badan oo dhanka afka ah oo lagu qaaday bilihii dhowaa intii ay socdeen ololihii doorashada maraykanka madaxweyne trump iyo xisbiga jamhuuriga ayaa hunter biden ku eedeeyey inuu heshiise ganacsi oo eex ah la galay dalalka ukrain iyo shiinaha muddadii uu aabihiis jo biden ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna aynu gudagalno barnaamijkeenna dhallinyarada maanta dhallinyarada tahriiba ayaa dhibaato badan oo isugu jira welwel joogto ah iyo culays dhaqaale u horseeda waalidiinta dhashay hooyo xaawa cali jaamac oo degan miyiga gobolka awdal ayaa ka mid a hooyooyinka ay wiilashoodu tahriibeen wiilka ay dhashay hooye xaawa wuxuu dhiganayay jaamacadda waxaanu tahriibay horaantii sanadkan wariyaha v o a ee bowrama haashim sheekh cumar good ayay uga warantay markii ugu dambeysay ee wiilkeeda warkiisa maqasho markaa waxa wuxuu socday bay ahayd markii horreysay bishiisanadkan cusub bishii labaad sideed labaatankeedii adu muddo in bilana wuu maqnaayo waa la la'aa meel alle meelu jooga waa la'ay markii bishii saddexaadna waxaa laga wuxuu ka soo hadlay liibiyu ka soo hadlay markuu ka soo hadlay lacag wixii ay ku xukmeen koob iyo toban kun oo dollar bay yidhahan koob iyo tobankii kun baa loo diray aduu dhowr bilood baa loo kala dirdiray sidii loogu helay marka adu bishii sagaala tobankeegii baa aniga la hadalkiisa iigu dambaysa xataa meel uu ku sugan yahay ma caddayn karo
deegaankan miyigeed ku nooshahay ee ka tirsan degmada boorama ma halkan kugula noolaa wiilkaagu magaciisana maxaa laodhanaya magaciisa waxaa la odhan jiray yaasir cali raagaa la ydhaa mayo igulama noole inanku jooga dad aan isku dhownuha magaalada joogula jooga marka halkaa magaaladu ka socda igulama noolin halkan markaa wuxuu baranaya iskuulkuu barana sanadkan buu jaamacadda gelaya sanadkan uu socday buu de jaamacadda gelaya markaa siduu jaamacaddu galayaanu lahaan baa la waayo wuu tahriibilay weli inanka
qoyska aad ku degantihiin halkan ma isagaa idinku weynaa noloshiinuna say tahay curadkaygii buu ahaa markaa caruur baan waxaan ku haystaa dee sideedii kaliya aniyo aabahood toban qof baan ku joognaa halkan imika tobankaa qof wallahi wax adduuno imika meeshaa joogaa ma jiraan dameer baa lee biyo uga dhaamiyo halkan bay ku wada noolyihiin intii kale tobankaygii qof ee kaleba markaa shaqada waxaan ka shaqeeya maxay ahayd meesha yara tuulada dhaqaaxyarka shitaa markaa walaa deemka abaaraa ka dhaco maqaaxidina wax socod hagaagsan imika ma leh tuulada agteeda baan deganahay goormaa markaa wiilkaaga yaasir kuugu dambaysay in aad wada hadashaan ama aad warkiisaba maqasho
waxa iigu dambaysay maxay ahayd bishii labiyo tobnaad ayaa iigu dambaysay intay ku malay magaalada ayaa iigu dambaysay arag bahanadkii hadala wada hadalada ayaa iigu dambaysay marka intaa bil markaan ka soo maqlaan waxa ligidhuu socdayba saas ahayd
qoys ahaan hantidaa lagu bixiyey wiilkaa idinka tahriibay ee magafaha kala siiyey ee koob iyo tobanka kuna halkeed ka keenteen maadaama meel miyiya aad maqaaxi ku shidataan waxaan ka keenay arqabkiisaa ka bixiya tiyaaladii iyo waxbaa dhulkaasaa looga soo ururiyo iyagaa ka bixiyey marka wax alla waxaanan ku daray oon ka bixiyaba ma jirta dadkaa dadkooga u dhowaa ka bixiyey marka adu ilaa bishii toddobaatii sideedaad ilaa tii sagaalaad hadba wixii loo helaa loo diri jiray marka bishii sagaalaad baa ugu dambeysay intii u dambeysay loo diray maxay ahayday wixii kolkii ka hadhanaa intay sheegeen markaa shan boqol oo doolar ugu dambeysaa bishii sagaalaad loo diray kabacdi hadda kadib meel alla malxu maray ma garan karo hooye ahaan maadaama uu curadkaagii ahaa dareen nooceeya ayuu kugu dhaliyey wiilkaagaa tahriibay culayskiisu intuusda wallaahi wuu wuu culusyahay horta qof meel alla meel ku nooleeya hanad garanayni maxaada meel adigu hagaagtana hanad garanayni wuu dhibaato badan yahay haddana dee maxay ahayd waa qof ilaahay le waxaan ilaahay baan ka rajaynaa inuu si khayr loo soo celiyo
dadka deegaankan degan ee saada oo kale ah ee reemiyiga wax dhallinyara oo ka tahriibtay ma jirtaa
ma jirta waxa dhalinyaro ka taaribo baadiyaa ka socday ma jirto dee kii magaalada la geeyo mooyaane wax baadiyaa ka socdaa ma jirto kama tegin xagga maxamaha laakiin dhallinyarada meelahan miyiga ka tegta ee magaalada u tegta waxbarashada ee qoysaskoogu ay degan yihiin miyiga yaa marka magaalada tegaan muddo joogaan halkaa kasii tahriiba miya
haa dee qofkii haa may ma jirto may ma jirto wax imika intan degmadayada intan malaha anaa ugu horreeya qofka qof ka tahriibo kaygeer baa ugu horreeyey markaa marka ilahay baan ka rajaynayna inuu si khayrla ilahay usoo celiyo meeshu ku noolyahay hadduu dee dhintayna dhimiba hadduu nool yahayna dee meel ilahay baan ka rajaynaya maxaad odhan lahayd kula dardaarmi lahayd wiilkaagii hadduu ku maqlayo hadduu imaqlaayo hadduu dee haa imaqlayo maxay ahayd anu inuu soo noqdin baan jeclaan lahaa oon halkan ku noola igula noola hadduu soo noqdin baan jeclaan lahaa haddii uu imaqlaayo oo hadalkayga maqlo maxay ahayd halkaan ku noola inuu igula noolaadin baan jeclaan lahaa caruurta kale ee aad hooyada u tahay ee halkan kugula nool ee sideedda ah qaar baa wax barta soma haa waxbay bartaan saddex yaryar maahna inta kale haa waxbay bartaan markaa waxay bartaan in qur-aankay barataa in iskuulkay dhigataa in babxunbay haa qur-aanka iskuulkay kala dhigtaan qaar iskuulkii qur-aanka dhigtaana way jiraan markaa way iska bartaan dee waxaa ma rajaynaysaa markaa in sidii wiilkii hore ay qaraabadooda aad u dirto oo magaalada boorama ay dugsiga sare iyo jaamacaddaba kaaga bartaan haa dee markuu qofku gaadho halkan haa uu tagi karaa haa inuu wax iska barto dee aduu ilaahay kuu sikhiro maxay ahayde waxbarashadiisa ilahay kuugu xasileeyey wuu iska baran karaa haa marka way ka wareegaan halkanoo way iska bartaan laakiin isagu kumuu garaadaysanba halkan isagoo yar baa layga kaxeeyey markaa kumuu garaadaysan halkan baadiyaha iyo noloshan baadiyaha taaliyo waxaan ma garanayo xataa carruurtooda inbuunan arag tiraahaan mooyaane maanta hadduu maqlaayaha halkan ku noola igula noolaaday soo noqon odhan leh
xaawo cali jaamac oo ah hooyo degan deegaanka miyiga ee jirjirka oo ka tirsan degmada boorama waxaan ka waraysanaynay wiilkeygii oo ka tahriibay haashim sheekh cumar good v o a boorama haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku luuqaynayso fanaanadda zaynab labadhagax ka mid ah macaahidda ku yaala magaalada boosaaso ayaa ardayda dhigata siiyey tababar caafimaad oo la xidhiira barashada cilmiga suxdinta iyo daweyntiisa oo ah tababar bixintiisa uu ku yaryahay magaalada boosaaso maamulaha machadkan sahan college aadan cabdi axmed ayaa wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uga waramay sababaha ay u bixiyeen tababarkan filiga cusub ama mxu geyigeen marka si loo eego ah wax ku cusub ee ah kuryadda suuxdinta ee ardaan u tababarno suuxdinta ama anesthetic nursing wax loo yaqaan maadaama ay tahay cilmigan cilmiga aan aad dadka loo barin ama criterion dadka lagu barayo ee tahay shuruudihii wax lagu xidho cilmiga kan waxa weerto waa cilmiga suuxdinta waxaan inta badan laga shaqeeya waa cisbitaaladii emergenciyadii haddii ahaan lahayd meel walba oo magaranaysaye qof markii wax loo qabanayo ayaa laga shaqeynaya marka baahida ama fikradda lagu dhalisa waxay tarta baahi badan oo jidha oo guud ahaan deegaanka ka jirta baahidaas oo ah in dad fara badan ama hooyooyin fara badan ama dad fara badan oo u baahnaan lahaa in loo sameeyo intervention anesthetic intervention ama ta loo yeedho loo sameeyo wax loo yaqaano suuxdin intay waayeen kadibna u dhintay baalka iyo dad badan inta la suuxiyey kasoo kici kari waayey sababta keenta waxa weeyaan lack of skill personnel in la waayo qof magaranaysaa ah xirfadii leh baahayaha fara badan markaan aragna ayaa waxaa go-aansanay inaan noqono xaruntii caafimaad ugu horeysay ee goob waxbarasho ee laga bilaabo kuryadda anastastic nersinka taasina waxay noqotay inaan baahi badan aan maanta buuxin doono insha allah bidmilah alkariim ee dad fara badan noqon doon ay ka faaidi doonaan insha allah qaab noocay marka ardada ku qaadataan raba inay bartaan kuliyadda suuxdinta ee ardada markay jaamacadda kusoo biirayaan oo kale aad u mahadsan tahay waxaan ku dooranaa ardaygarta kow waa inuu ardaygarta academic level yahay oo jaamacadda caafimaad hor usoo bartay marka ugu yartahay neefsa inuu soo dhigta ardaygan labo waxaan eegnaa ardayga deganaashihiisa waxaan eegnaa ardayga mas-uuliyadda ka muuqanaysa maadaama wax loo diray uu yahay qof bini aadana la doonay in lasii suuxiimsana marka ardayga aan qaadanan waxaan ka dhignaa arday degan arday fadhiya gacantiis fadhido aan degdeg badneen oo ah arday maskixiyan iyo ficliyanba ah arday fadhiya ardayga mau qaadanaa waana atleast marka ugu yaryahay waa inuu neersin dibloma haysa marka ugu yaryahay laakiin inta kaleeto waa inuu ka sarreeya oo ardaygaas yaha arday caafimaadka qaybta neersinka si fiican soo barta waxyaabaha lagu tababaro dhallinyaradan intay ku guda jiraan ee macadkan maxaa ka mid ah oo ku aadan qaabka sida qofka markuu suuxoo kale in lagula tacaali karo mise isbitaallada ayay horey ka geeyaan dhallinyaradan iyagoo aan waxba u qaban walaal aad u mahadsan tahay waxyaabaa lagula tacaali karo waxaan barna ama tababarada ansinax ka mid ah tusaale arday hadduu dhaco oo kale si emergency ah marka ugu horeysta waxay sameynayaan dhammaan emergency kaliskii ayaan ku tababarnay haddii aan lahayd c p r kii haddii aan lahayd dhammaan wixii emergency interventionkii ardayga uu qaban lahaa tusaalaha inuu ardayga haddii qofkan dhacay ma airweyga xidhan ma forian bodis baa jira ma tanga restriction baa jira qofka wax allihii waxay markaa runta problemka sababay baan runta ogaanaa kadibna ardayga wax awood buuxda u leeyahay intaanu cisbitaal la gaarin inuu warto isaga sii samayn karo intervention oo wixii qalada dhacay ama si wax u dhaceen markii isaga uu samayn karo degdeg jawaabcelin degdega ama emergency care uu samayn karayo ilaa uu ka gaarayo tiimkii dheeraa ee cisbitaalkii iyo goobihii markaasi la gaarhsiin karayo qof waayo kolley waxaan ku dhex jirnaa bulsho waxaan joognaa waa magaalo dadka iska daa magaalada gudaha collejka gudihiisa ayay ka dhacda inta badan waayo dadkii waa dad magaranaysaa bulsho dhan baa meesha isugu imaanaysaa dhowr boqol arday meesha imaanaysaa banaankii collejka wada weyn baa martaa siaad aragteen way dhacdaan inta badan marka arday inta badan waxaa sameynaa markiiba waxaa jira roomsa ugu talagalay emergencyga collejka uu leeyahay oo qofkii markaa degdeg la dhigo wixii degdega markaas la dhigo ee ardadii ay ka bilaabayan halkaasi mxuah interfeshonada sameyn laha ama wixii markaas iyagoo tabartooda ay qaban kareen sidoo kale waxaa jirta in mxuu ahaye aan goobaha caafimaadka u gudbino hadduu qofka markaas sii daran yahay haddii markaas uu qofkaas soo kacana halkaas uu shaqo holishiisa kasii wadanaya oo wuxuu noqonayaa bukaan markaas soo kacay kadibna xaaladiis inta lala soconayo ardada ayaa gacanta ku haynaysa iyo macaliminta markaa joogta ha guryaha ka dhacdaa guryahoo kaleeto waxaa ugu yar hadeertaan saxashada ilmaha yar guriga jooga ayaa saxan karaya hooyaa saxan karta aabihii guriga jooga saxan karaya saxashadu haddii qofka markiiba wixii galay ama forian badhiskay galay haddaan qof markii laga soo saarin waxaa imaanaysa inuu qofkii suuxdin gaadho kolka markuu suuxdin gaadho maxaa loo daray marka qofka in cbrk la sameeya lasoo kacsho marka interfeshonada noocaasoo kaleeta way dhacdaa xaafadahay ka dhacdaa suuqyaday ka dhacdaa goob waxbarashada ka dhacdaa meel walba ka dhacdaa marka ardayga waxaa ku tababarnaa inay immediate intervention waxay sameynayaan deg deg falcelin u samayn karayaan si wixii markaa dhacay ee markiiba looga soo noqdo oo dadka u helaan ama qofkii recovery uu sameeyo tirada macaadka ardayda ee kuliyadda suxdinta bartay maxay isugu jireen kuliyadda maadaama intaa uniq dad badan ma qaadano sababta dadka aan u yeeran wax kaleeta maaha waxa weeye waan tijaaba marka koowaad bilownay marka nambarka aad baa u koobnay laakiin haddartaan ardada hadda ku jirta kuliyada anisidka baranaysa waxay isugu jiraan hablaha ku badan waxaweye shan gabdhood iyo afar wiil weyaan sagaalka arday ayaa hadda ku jirta sagaalkuba hadeertaan way shaqeeyaan oo sagaalkuba gooba wax caafimaad ay ka shaqeeyaan qaarkood waxay sameeyaan suuxdinada sida gaarka sida localka wax loo yaqaano ee meelaha gaarka ayay hadda qabtaan dadka u sameeyaan marka waxaana weyaan goobihii caafimaadka baahi badan baa ka jirta dhanka suuxdinta baahiyahaasi hadeertaan waxaan odhan karnaa lama wada daboolin laakiin in fiican hadartaan baahi fara badan oo jirtay waan kasoo kabanaynaa insha alla waxaan rajaynaynaa waqti anagoo aad u xadadna dadka aanu qaadanayno insha alla waxaan rajaynaa sanadada soo socota in cusbitaal kasta uu yeesho afar suuxiya markay ugu yartahay goobaha sida gaarka loo leeyahana markay u yartay yeeshaan laba suuxiya insha allah oo macad ka baxay oo sahan college ka soo baxay way dhacdaa maadaama xiliyada kuleela marka lasoo gaaro qofkay caafimaadka markiis hore qaba ayaaba ku adkaata inuu oksijiin saxa marka qaar helo qof ka waran bukaan lahaa markii hore asma ama naqas lahaa haddii ka waran xaaladii magaalmaka aadka u kululaato waan ognahay boosaaso ka mid magaalka aadka u kulul dadka qaar mararka qaar ardada inagoo collejka joonaya waxaa dhacdaa ardayda qaar baa naqas iska leh baasha laydha marwaxadda waxay sameysaa dabbay soo daysaa mararka qaar ardaygii gaas u fadhii karayo wuxuu u baahanya meel hawa furan inaan geyno mararka qaar way dhacdaa baahiyahaas goota aad baan u daboolnaa isla markai ardayga waxaa loo sameynayaa haddii oxygen lagu xidhi karayo haddii ay muxuu ahaaye ventilation air waxay ama hawada inta loo furo oo hawa fiican qaadanayo haddii bannaanka ka dhacdo kaleeto intii arday markaa qofkii markaa la kulmayo waxaa awood buuxa u leeyahay inuu baahidaasi markaas dhammayn karayo ama buuxin karayo ardayga bananka haduu ku arkaa maamulaha machadka sahan college aadan cabdi axmed oo boosaas ugu warramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waxaa lasoo gebagabeeyey wareegga guruubyada ee champions leaga iyadoo hadda kooxuhu ay usoo gudbeen wareegga lix tobanaad islamar ahaantaasina ay kooxo badan oo loo saadaalinayay inay soo gudbi karaan ay ka hareen boorsooyinkooda ka laalaabteen champions leaga kulmada dhacay ee ugu dambeeyey waxaa ka mid ah naadiga inter milan ayaa la ciyaarta naadiga shakhtar dunesk gruub xiiso badan oo ay ku wada jireen iyaga iyo real madrid iyo minshon gladbach hase yeeshee waxaa markaa naadiga intermilan shakhtar ay ahaayeen kuwo isku dhegay oo wax goolana iska dhalin waayey sidaa daraaddeedna waxaa ka faa'iidaystay barajadaasi kooxda brusia munshin gladbach oo guuldaro kala kulantay naadiga real madrid hase yeeshee kaalinta labaad kusoo baxday real madrid ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga dalka jarmalka ka socotay krem bazema ayaa labada gool u dhaliyey waxaa gruubkaasi ka haray naadiyada inter iyo shakhtar dunesk dhinaca kale naadiga manchester city ayaa saddex gool waxba kaga adkaatay naadiga olombic makse ee wadanka faransiiska gruubkaasi waxaa naadiga manchester city ay kusoo baxday lix iyo toban dhibcood f c borto oo burtuqiiska ka socota ayaa saddex iyo toban dhibco kusoo baxday halka olombiakos ay yuruba leaga ciyaari doonto maksena waxa ay boorsooyinkooda ka lalaabtatay dhammaan kulmada horyaalada yurub ee yuruba league ama champions league intuba gruubka e naadiga byron munich ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga locomotive moscow halka zelsburg ay guuldaro kala kulantay naadiga kubadda cagta ee atletico madrid oo laba gool waxba ayaa naadiga atletico madrid ku wadronaatay gruubkaasi waxaa kaalinta koowaad kusoo baxay naadiga bayan munich halka kaalinta labaadna kusoo baxday naadiga atletico madrid bayan munich lix toban dhibcood ayay iska leedahay gruubka atletico madridna sagaal dhibc ayaa iska leedahay zelsburg afar dhibc ayaa iska leedahay gruubka d naadiga ayax ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga atlana gool waxba ayaana laga wadronaaday ayax oo gurigeeda markaa ku ciyaaraysay naadiga atlana guushaasi ay gaartay muhiim ay u ahayd waxaana ay u suuragelisay in ay horyaalka champions leaga ay sii ciyaarto oo kaalinta labaad ay kusoo baxday hadda liverpool ayaa saddex toban dhibco gruubkaasi koowaad kaga soo baxday halka atlana ay koo iyo toban dhibcood kaga soo baxday gruubka ayax toddoba dhibcood ayay gruubkaasi leedahay oo kaalinta saddexaad ku jirto waxaana ay ciyaareysaa yuruba league xil ciyaareedkan inta ka harsan kulanka la baajiyey ee shalay ee h naadiyada b s g iyo istanbul besikseer ayaa shan gool iyo gool ku dhammaaday oo naadiga istanbul besikseer loogu awoodraanaaday ciyaaryahanada kalian imbabe iyo naymar ayaa kala qaybsaday shanta gool oo saddex ley waxaa dhaliyay ciyaaryahan naymar halka labada kalena uu dhaliyay ciyaaryahan imbabe gruubkaasi waxaa hore boorsadeeda uga lalaabatay naadiga manchester united hase yeeshee waxaa min labaiy toban dhibcood hadda koowaad iyo labaad kusoo kala baxay naadiyada b s g iyo r b leipzig isku aadka ayaa la sameyn doonaa isniinta soo socota iyadoo laba kooxood oo hal wadan ka socda aanay isku aadi karaynin sida sharcigu u yahay waxaana isku aadku ka dhici doona dalka switzerland waqti koowaad ee wareega lix tobanaad ayaa la ciyaari doonaa bisha february ee soo socota halka lugta labaadna la ciyaari doono bisha maaj ee sanadka soo socda dhinaca iyo kooba libadorieska ee latin america naadiga gremeyo ayaa waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga santos f c halka boca juniors iyo internationalna ay lix iyo shan naadiga boca juniors oo rigoorooyin ku awoodroonaaday kadib markii gool waxba ay ciyaarta ku dhammaatay labada lugood markaas ku darana ay gool iyo gool labada kooxood boca juniors iyo international ay ku kala tageen hayeeshee rigoorooyin ayaa naadiga dalka argentina ka socda ee boca juniors kaga awoodroonatay naadiga international xubinta ciyaara dhegeystayaal halkaas ayna joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo wararkii ciyaarahaynala socodsiinayey halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu mar kale jalleecaynaa waa codka fanaanka cabdijabbaar al khaliiji iyo heestii samer
heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda waxaa soo saaray axmed cali sheikh waxaan idinla socodsiinayey daahir ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo